waxaan shirkan jiraayaan qabanay ujeedadiisu tahay waxa weeye waa waa celinta go-aanka ansixinta laalista bixinta haamaha kaydka shidaalka berbera islamarkaana xukuumadda jamhuuriyadda somalilan uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed maxamuud siiraayo oo go-aankii uu dib ugu celiyay xukuumadda harean dib ugu celinay haddaba waxa weeye go-aanka aanu maanta aanu xukuumadda dib ugu celinay shirguddoonka golaha wakiiladu way haystaan go-aankaan dib ugu celinay saacadda adina hadle way haystaan go-aanka wuxuu ku salaysan yahay oy qodobka labiyo tobanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu dhigayaa xukuumaddu waxay awood u leedahay inay yeelato gacan kuhayn-gacan ku haynta hanti guurto ama ma guurto ah in ay iibiso iibsato karaysato karayso ku bedelato qiimo u dhigmaa ama ku samayso hantidaas tasaruf kasta oo sharciga waafaqsan qodobkaas xukuumadda waxa u siinayaa awood buu siinayaa xukuumadda inay waxna iibiso awood buuna gacan kuhaynteeda inay iibiso haddaba go-aanka ay gaadheen golaha wakiiladu ay ku laaleen wuxuu ka hor imanayaa go-aankaasi qodobka labayo tobanaad haddaba golaha sharci dejintu sidaad ka walaga qabtaanba go-aan kastay gaadhaan ama xeer kastay soo saaraan haddii una waafaqsanayn dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu noqonayaa go-aan ama xeer aan sharci waafaqsanayn go-aankay maanta ay gaadheen soddonkii bishii sideedaad wuxuu ka horumaraya qodobka labayo tobanaad marka sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumaddu waxay isla kartay in dib loogu celiyo golaha wakiilada okay golaha wakiiladu waxay u cuskadeen qodobka sagaaliyo sideed soddonaad sagaaliyo soddonaad iyo afariy kontonaad ayay cuskadeen faqadiisa saddexaad bay cuskadeen haddaba markii aanu taa eegnay go-aanka ay gaadheen iyo saddexdaa xeer saddexdaa qodob ee sideed soddonaad iyo sagaaliyo soddonaad iyo afariy kontonaad faqadiisa saddexaad wax xiriira lama laha go-aankan waayo waayo go-aan heshiis dhex mara xukuumadda iyo ganacsatada somalilan haba saraatee ma jirto heshiis la socon jiraay laakiin madaxweyne wuxuu arkay ama waxa ay xukuumaddu aragtay wadahadal baa dhex maray ganacsato reer somalilanna oo daraynaysa maalgashiga haamaha kaydka barbara wadahadal unbaa socday laakiin heshiis la gaaray ma jiro golaha wakiiladu waxay xaq u leeyihiin markaa in sharci baa la baalmaray ama waxbaa la baalmaray waxay xaq u leeyihiin markii heshiis ay xukuumaddu ay la gaadho markii loo soo gudbiyo ay aragto markaa inay ka jawaabaan oo wixii la baal maray iyo wixii kale ay sheegaan qodobada ay cuskadeeni waxa weeye waa qodobay markii heshiis la gaaraa laakiin heshiis la gaaro dhex maray xukuumadda iyo ganacsatada shidaalkaygii ma jirto haba yaraatee marka golaha wakiiladu waa golaha yagii ka-wasiirka xiriirka gol ahaan waanu la shaqaynaa waa saaxiibanayo iyaga iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda xiriirkoodaan haynaan hadiyo jeel halka wada shaqeeyo waa saaxiibanayo xushir guddoonka golaha wakiilada wadadaasha ku jiro oo dhan ixtiraam gaaraan u hayaa wanaagsan waa niman ixtiraam mudan waa niman qarankan sharci dejintiisa iyo qaarkood raga ku jiray ay ahaayeen raggii ama xoreynta ama dibudhiska ama hagaajinta dalkan kasoo qayb qaada kasoo qayb qaatay rag badan oo qiimadaa ku jira marka xooy waxaynu isku haynahay waa sifaha sharciyada waanka ay gaareen muu waafaqsan yahay dastuurka sharcigu muu waafaqsan yahay annagu qodobada ay adeegsadeeni waxa weye waa qodobo aan weli aan go-aan kali lahayn markaa sidaa daraaddeed waxaa xukuumaddu go-aansatay in go-aankii dib loogu celiyo saacadda idinla hadlayna way haystaa go-aankii marka go-aan kasta ama xeer kasta oo aan waafaqsanin shuruucda dastuurku ma noqonayo xeer laakiin weli ilaa iminka wax la wareejay iyo heshiis la gaari ma jiro laakiin waxaan caddaynayaa inay xukuumaddu qodobka labiyo tobnaad markaanu eegno ay xaq u leedahay in ay mustaqbalka waxay doonto ay ka yeesho oo ay xukuumaddu hadday hadday dan moodo in haamaha kaydka la kareeyana xukuumadda dastuur baa ufasaxay xeerna kama joojin karo go-aanna kama joojin karo haddii ay xukuumaddu ay garato iyaduna inay dani ku jirto in iyadu gacanta ku haysana gacan bay ku haysaa talada xukuumadda ayaa haysaa marka sidaa daraaddeed waxaan maanta u caddoonayaa inaan go-aankii aan golaha wakiilada aanu ku celinay isagoo n waafaqsanayn dastuurka jamhuuriyadda somalilan isagoo n waafaqsanayn qodobada ay adeegsadeen qodobka sideed soddonaad sagaal iy soddonaad iyo afariy kontonaad qodobkiisa saddexaad marka waxaan leedahay wadayaasha golaha wakiilada wada shaqayn fiican bay naga dhexaysa inuu sharciga dalka aynu wada ilaalino inaynu baalmarno maaha amala baalmarno inuu sharciga wada ilaalina weligii inuu madax bannaan yahay oo inaanu had iyo jeer aan idin ilaalino oo aanu farageeliyo idinkuma hayno xaq baan idin go-aan kasta siaad maantida hutaad u gaadhay laakiin waxay naga dhexeeyaa idinka iyo annagaba waa sharciga iyo dastuurka iyo xeerasha u yaala jamhuuriyadda dimuqra- jamhuuriyadda somalilan u yaala marka sidaa daraaddeed wada shaqayntu fiican bay naga dhexaysa waxaan leenahay aynu dastuurka ku wada shaqayno wax allaale wixii dastuurka aan waafaqsanayn inaad naga qabataan ama aad noo sheegtaan garbaadbaydin anala garba aynu idinku leenahay marka aad leexataan ama aad eh, sh- eh, dastuurka eh, somalilan aad dhinac martaan ama aad goaanada aad gaadhaan ay s- dastuurka baalmarayso inaanu habsani fiican oo akhlaaq leh oo niyad leh oo wanaag leh oo wada shaqayn leh aanu idinku soo gudbino sidaan maanta kaasoo kaleba aanu idinku soo gudbinin waxaa waxaanan aanu aan aan idinku wargelinayaa ama aan ka codsano inaad eh, sharcigiina ama waajibaadka sharci ay idinka saaran aad ka gudataan ayaad maadaama aad gola madax bannaan aad tihiin inaad ka gudataan saasaan ilaahay wabilahi tawfiiq